maxaa dhacay qaraxii xumaa oo ex control ka dhacay meesha waa ogtiin waxay ahayd kalagoyskii shabeellada hoose iyo gobolka banaadir kala wareegay ahayd baabuurta ay ku kala wareegaysay xilli subaxa oo dadka ay ardaydana iskool soo aadayeen dadka shaqaalahana ay shaqo soo aadayeen bay ahayd marka dhibaato xun baa meeshaas ka dhacday dee dad iimaanka alla ka qaaday oo waxay u turaayaan aan lahayn oo habeen iyo maalin go-aansaday inay shacabka soomaaliyeed oo weliba tabarta daran ay laayaan ayay ahaayeen dadkii soomaalida ugu fiicnaa ayaa runtii ku dhintay dadka ku dhintay meeshaas ku shahiiday dadka soomaalida ugu fiicanay ahaayeen soomaaliga waxaa ugu fiican qofka xoogsatada ah tabartiisa iyo shaqadiisa yaqaano dantiisa qaaska ah ka shaqaysta soomaalinimadiisii ilaahigiisana garanaya oo shacabka ah waayo dadka soomaaliya ugu fiican dadka ayaga habaa ku dhammaaday ilaahay u naxariisto dadka ehelkaana samir iyo iimaan allah ka siiyo inta xanuunsanna dhaawacana ilaahay ha caafiyo waxaa gurmad fiican soo sameeyey dowladaha turkiga iyo dowladda qatar oo taqaatiir iyo daawona keeneen dadkii dhaawac ahaana qaadeen ayagana walaalahaas aaday u mahadsan yihiin dowladda federaalk oo ayadana isu xilqaantay oo si gooniha ugu gurmatayna aaday ugu mahadsan tahay runtii nasiib darrada aan dhammaanaynin oo soomaaliya hortaaganay ka mid tahay oo u baahan inay shacabka soomaaliyeed maanta intay ogaadaan waxa loo socda inay eega yihiin oo la gumaadayo inay ka tashtaan oo ay go-aan ka qaataan ayay u baahan tahay